wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta ansixiyey heshiis taariikhi ah oo ay dowladda soomaaliya la gashay dowladda turkiga kaasoo ku saabsanaa iskaashiga dhinaca difaaca iyo dhaqaalaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo shir gudoomiyey kulanka deg deg ah oo ay iskugu yimaadeen golaha ayaa lagu tilmaamay heshiiska miid ee misri ah oo dhaxalgal u ah ummadda soomaaliyeed isagoona ka hadlay ahamiyadda heshiiskan uu leeyahay dalka iyo dadka soomaaliyeed waa maalin taariikhi ah idinka oo ka duulaya mas-uuliyadda qaran ee idin saaran duruufaha dalkeennu marayo iyo dareenka shacabkeenna ayaad gaadheen go-aan masiiriya oo dhexalgal ah go-aan soomaaliya u jeexaya waddo cusub oo aan horay u suurtoobin go-aan soomaaliya ka saaraya madinimadii iyo walaal la-aantii iyo tol la-aantii intaba go-aan soomaaliya u sameynaya saaxiib iyo walaal dhab ah oo ay caalamka ku yeelato waxaad meel mariseen heshiis huseeya dhinacyada difaaca iyo dhaqaalaha oo u dhexeeya jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee turkiya heshiiskan wuxuu soo afjarayaa in aan baddeenna iyo waxa ku jiraba uga baqno argagixiso burcadbadeed kaluumaysi sharci darro ah sun lagu shubo iyo xadgudub iyo halis kaga timaada dibadda intaba heshiiskani wuxuu suurto gelinayaa dhisayaa tababarayaa isla markaana qalabaynayaa ciidankeenna badda si ay ula wareegaan difaaca baddeenna heshiiskani wuxuu dararinayaa ama kordhinayaa wax soo saarka badda iyo dhaqaalaha buluugga ah waxaan si weyn ugu mahad celinayaa jamhuuriyadda turkiga ee walaalaah nahay oo shalay markii aan tol la-aanta ahayn ee ay abaartu dalkeenna ay iyo dadkeennaba ay ay la daalaadhacayeen aada og tihiin sanadihii laba kun iyo tobankii kow iyo tobankii ilaa labiyo tobankii inoo soo gurmaday oo rajab dayib ordogan madaxweynaha turkiga oo markaa ra-iisul wasaaraha iyo xaaskiisii iyo in fara badan oo ka mid a ganacsatada turkiga iyo dadka turkigaba inay waddankeenna oo aan cidna kusoo dhiiran karin xilligaas inay yimaadeen taas oo runtii dibnoolayn ku samaysay dadkeenna gargaar fara badan ay ku heleen madaxdii kale caalamkuna ay kusoo dhiiratay oo waddankeenna ay ay yimaadeen oo la dhihi karo waxay hormuud u ahayd tallaabadaasi xataa inaan ka baxno kumeel gaarki maantana markii ay dalkeenna ay khatari soo wajahday haddana waa kuwan ayagii oo walaalaah oo runtii leh waa idin garab istaagaynaa inana soo garab istaagay heshiiskan ayaa waxa uu dhisaya tababarada islamarkaana qalabeynaya ciidankeena badda si ay ula wareegaan difaaca baddeena heshiiskan ayaa wuxuu kordhinaya wax soo saarka baddeena iyo dhaqaalaha buluuga ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaana ka mahadceliyay dowladda iyo shacabka turkiga sida ay u garab istaagan yihiin dowladda soomaaliyeed